habeen wanaagsan halkan waa idaacadda dalsan kusoo dhowaada warka habeennimo qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah darawal mooto bajaaj oo lagu dilay degmada xamarweyne iyo banaanbaxayaal cadhaysan oo waddada xirtay kulanka golaha shacabka ay maanta ku yeelan lahaayeen xarunta golaha shacabka oo kooram la-aan u baaqday kadib markii ay xildhibaanadu soo xaadiri waayeen kamid ah xildhibaanada haweenka ayaa isbitaalada magaalada muqdisho ku booqday dadka ku dhaawacmay dagaalada maalintii tobnaad ka soconaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool qodobadaas iyo warar kale ayaad dhegaysan doontaan caawa
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waxaad hesheen dulmarka wararkeena fiidnimo haatanna warkii dunida oo dhan aan ku bilaabo magaalada muqdisho maanta waxaa lagu dilay allaha u naxariistay darawal motobajaaj waxaana uu falkaasi ka dhacay degmada xamurweyne ee gobolka banaadir falka kadib goobta waxaa isugu soo baxay dad badan oo ka caraysan dilka wiilka bajaajlaha waxaana ay xidheen wadada degmada xamarjajab gaar ahaan wadada hormarta shaleemadii hore ee afrika mahad nuure axmed ayaa ka waramaya nin miskiina meeshaa lagu dilay dhiiggiisa yaalo asagoo mootadiisa kala fireensanaayo oo jidka kala fireenay anaga mashaajidkaana ka soo baxna saana u mareene asagoo mootadiisa kala fireensanaya laba ninoo militari mootofeekoo wadda inta ka imaaday taliyaha gobolka banaadir wuxuu dhaha hore wuxuu dhaha ninka nin asaga xabad ku dhufto oo nin mootoolaanba nin dilo ninka meeshaas joogaa laga rabaa ninka meeshaas joogo aa u xihan meeshaana dad badanaa joogaan isgoosa inta kaa xaggan isgoosaa kee anoo xamar weyne iska socdo nin askariya nin kale oo mootoolaha oo masaakiina oo meesha ka kala fareynaayo asaa xabad madaxa loo geliye halkan iga dambayso saacado ayaa ka hor ayaa lagu dilay darawal mooto bajaaj waxaana halkan ka socda bannaanbax looga soo hor jeeda falkan uu geystay askari ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo goobjoogayaal ay dalsan u sheegeen in goobtaani dilku markuu dhacay kadib uu isaga baxsaday dilal ay si joogtaa waayihii dambe ula kulmayeen bajaajlayda magaalada muqdisho tira dhowr jeerna horey looga hadlay balse waa caqabad taagan oo dowladda inta badan aysan wax ka qaban in dhallinyarada mootobajaajka maalin kasta dilal noocaana loo geysto qaar ka mid aha dadkii aynu halkan kula kulannay oo ka soo horjeeda falkan quraacan ee ka dhacay halkan oo dilka ah ayaa la hadlay warbaahinta waxayna ugu baaqeen madaxda dowladda iyo saraakiisha ciidanka in sida ugu dhaqsiyaha badan dadkii falkan ka dambeeyey oo askar ciidanka dowladda soomaaliya ka tirsan ugu sheegay in sharciga la horkeeno maamulka gobolka banaadir waxaa ka codsanayaa inuu arrintan dib ugu laabto hadda ka horna waa dhacday waxaa la dhahay ninkii askariya oo nin dilaa waxaa ka codsanayaa nin askariya oo meesha taagan inuu soo sheego ama uu qabto ama barta uu ku dilo ayadoo saas ee loo sheegay oo dowladdii saas loo dhahay ayay maanta waxay ka dhacday anoo xamar weyne iska socda nin askariya nin kale oo mootoolaha oo masaakiina oo meesha ka kala fareynaayo asaa xabad madaxa loo geliye wax loogu geliye ilaa hadda ma sheegi karno nimankii meeshaas jooga oo xabadda iyo dhibaatada ka geystane waa ka baxsadeen waxaa ka codsanayaa dowladda federaalka afar iyo tobankii boqolka ninkaas in gacantana loo soo geliyo ama maxkamadda in la marsiiyo halkan wax ka dhac waa ujeediin nin miskiinaa meeshaa lagu dilay dhiiggiisa yaalo asagoo mootadiisa kala fireensanaayo oo jidka kala fireenaya anaga mashaajidkaana ka soo baxna saana u mareene asagoo mootadiisa kala fireensanaya laba ninoo militari mootofeekoo wadda inta ka imaaday oo ka imaada oo ciidanka waxay yihiin aniga mooga laakiin dhar militariya wateen intaa ka imaayaan mootada kala firiyeysa mootadaana ku imaaday ninkaana xabadda ku dhacday hal nin intoo ka baxay nin kaleetana mootadoo raaca nin caadi intoo aaday nin caanu aaday cabdirashiidoo aaday ninna mootadiisoo wata intoo ka baxay oo isgooskan ciidan ee joogaan wax wax ka qabtana ma laha taliyaha gobolka banaadir wuxuu dhaha hore wuxuu dhaha ninka nin asaga xabad ku dhufto oo nin mootoolaanba nin dilo ninka meeshaas joogaa laga rabaa ninka meeshaas joogo aa u xihan meeshaana dad badanaa joogaan isgoosaa inta kaa xaggan isgoosaa kee laba jikboontiyaa ka gadaalayso ma fahmino maxkamaddina intaaba intaaba joogtaa meeshaba inta marka waxaa ka rabnaa taliyaha boolis gobolka banaadir iyo madaxweyneheena sharaftale mudan xasan sheekh maxamuud meeshaan wax ka socda maalin kasta nin bajaadloo maskiina lagu dhibaataya maalin kasto biri ilaa aniga iga imaadan ma sugaa waa inaan ka hadlaa biri anaa igu imaahee marka maalin kasta nin walaalka bajaadle maalin kasta la dilaayo oo hooyo maskiina u soo shaqa tagtay oo u soo shaqa tagtay in lagu dilo meeshaaneta mana qabato taliyaha booliska gobolka banaadir aan naaga fadhin in cadaalad aan ka rabnaa bajaajyihii la dilay xaqiisiina loo soo dhiciyo oo cadaalada loo raadiyo maalintan wax baa la dilaa waana iska baxsadaan aniguna dad masaakiinaan nahnay oo soo shaqaysto oo canshuur wax walba aan dhibno dowladda waxaan ka codsanaynaa in cadaaladda u fiiriso bajaajleeya maadaama askari walba wax dilo oo baxsanaayo waxaan ka codsanaynaa in cadaaladda noo fiiriso nigaa alla u naxariisto cadaalad oo degdeg rabaato dadka dhalinyaro u badan iyo mooto bajaajley ayaa waddadan u xihan tahay waxayna samaynayaan barnaamijyo kala duwan muddo saacada ayayna waddadaa xihan tahay kabeddelka halkan ka dhacay saacado ama daqiiqado oo halkan yeesto yaalay meydka allah u naxariista marxuumka dhinto oo mooto bajaajle ahaa ayaa laga qaaday ilaa iyo hadda ma jirto wax war oo ka soo baxay dhanka kale dowladda federaalka ee soomaaliya iyo laamaha amniga ee ku aadan dilka halkaani ka dhacay waxayna dadkii goobjoogayaasha warbaahinta dalsan u sheegeen in goobta uu isaga baxsaday shakhsigii dilka ka dambeeyey mahad nuure axmed warbaahinta dalsan magaalada muqdisho kulan baarlamaanka federaalku maanta ay ku yeelan lahaayeen xarunta golaha shacabka ah ee magaalada muqdisho ayaa kooram la-aan u baaqday waxaana taasi guddoonka golaha shacabku ay ku sheegeen in markaasi xildhibaanadu ay mas-uul ka yihiin gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ah mudane abshirow ayaa sheegay in muhiim ay tahay in xildhibaanada baarlamaanka federaalku ay sida markaasi loogu talagalay ay wakhtiga u dhowraan taliska qeybta booliiska ee galbeed ee- iyo maamulka deegaanka ayaa waxa ay burburiyeen ganacsiyada yaryar ee ku yaalay hareeraha wadada tabeelaha sheekh ibraahin halkaas oo sidoo kale dadku ay horay uga cabanayeen falal amni darro faadumo cabduqaadir ayaa ka waramaysa
iyadoo ay tahay xilli habeena waxaan taaganahay wadada dheer ee xiriirisa muqdisho iyo afgooyo oo isku jirta soddon kilomitir gaar ahaan tabeelaha sheekh ibraahim marka aad fiiriso maalintii halkan saxmaddeeda aad ayay u badan tahay oo dadka ku dhaqan goobtani waxay ku ganacsadaan hareeraha laamiga maadaama suuqyo kala duwan ay ku yaalaan halkan hase yeeshee maalmihii ugu dambeeyey khataro amni xumo ayaa laga soo warinayey goobta aan taaganahay sida ay sheegeen hay-adaha ammaanka dad shacab soomaaliyeed ayaana lagu dilay inta badan waddadan markii aad fiiriso maritaankeeda dhibaato xoogan waxaa ku qaba ciidamada dowladda siday hore u qeexeenba oo mararka qaar waxay kala kulmi karaan miino bambatuur xilliyada qaarna dilal qorshaysan waa ay ka dhacaan hase yeeshee howlgal ayaa laga fuliyey wakhtigan waxaana si wadajira u fuliyey maamulka deegaanka garis baale iyo sidoo kale taliska booliiska dhinaca qaybta galbeed ujeedka howlgalka ayay sidoo kale ugu magac dareen inuu yahay mid ay ku raadinayaan garanwaaga oo hore dowladda federaalka soomaaliya ay ugu dhawaaqday burburin ayaa lagu sameeyey sandaqadihii ganacsi ee ku yaalay hareeraha laamiga dadka oo nabadiidka iyo burcadka in- intaas inay targetkeen ahaado guriga la gelaayo in dadka waayeelada iyo dadka guriga mas-uuliyadda iskale in la tixgeliyo Een, dadka shacabka qaaraa baraarugsanin dowladnimo ku baraarugsanina jiri karo xalay ayaa howlgalkan laga fuliyay deegaanka garis baalley maamulka ka arrimiya halkaasi hay-adaha ammaankaba digniino adag ayay u direen shacabka ganacsatada ah ay wax ku iibiya hareeraha laamiga mararka qaar waxaa adag maritaanka wadada waqtiyada qaar jaamam saxmad adag ayaa ka jirta taasina waxay keeni kartaa ayay yidhaahdeen khataro amni daro iyo sidoo kale qashinada lagu soo shubo ama la dhigo dhinacyada laamiga ganaaxyo adag ayaa la duldhigay dadka waratada ah ee wadada wax ku iibiya dhinaca kale waxa ay maamulka fureen iyo hay-adahaba wadooyin hor leh oo loogu talagalay inay isticmaalaan bulshada iyo gaadiidka shacabka ku dhaqan deegaanka maalmihii u dambeeyey cabasho xoogan oo dhanka ammaanka ah ayay qabeen kuwaasoona dalbaday dhibaatooyinka ay tabanayaan in wax laga qabto goobjoog waxaa ahaa burburintan howlgaleed saraakiisha booliiska qaybta galbeed taliyaha booliiska deegaankaasi iyo mas-uuliyiinta kale ee ka arrimisa halkaas saacado dheer oo howlgalkan socday kadib waxaa si kooban warfidiyeenka oo la hadlay taliyo xigeenka qaybta galbeed gaashaanla dhexe xasan darawal dadkii waxay soo dhigteen sandaqdo ee, dadkii waratada ahay waxay soo dhigteen sandaqdo laamigay soo galeen waxay ka sameeyeen jingado warato waxaasoo dhan ee, ee, maxaan ku dhahaye waxay ka dhigeen waddada jaam maadaama waddadan ay tahay marankii maxaan ku dhahaye isku xir ee degmada afgooye iyo iyo- iyo magaalada muqdisho waddadan inaan wax qashin la dhigi karin bac inaan la dhigi karin ninkii bac iyo qashin dib dam u dhigo lagu soo qabto hadde waxaan waafajinaynaa sharciga ayaa hadda u tago eelkiyaa weli joogo sababada awooddiisa waa la wiiqay waa baaba'ay dalka inta ugu badan gacanta dowladda ku jiraa inta soo hartina waa waa waa eelkii waay marka waxba maahan dhegna shaeq loo sii maayo waxaasoo dhan waa baaba'inayna haddii la yidhaahdo ciidamadana horey u socdana insha allah maamulka deegaanka oo qodhiisa hadlay ayaa sheegay wixii hadda ka dambeeya inaysan aqbali doonin ganacsiga yaryar ee yaala hareeraha wadooyinka waxaan noo soo baxday in muxuu ahaayey dadkaas ee, waddada sharcigeeda lagu soo celsho waddada intay ahayd lagu soo celsho ee ganacsiga sharciga ama ah ganacsi kaloon ka horreeya uusan jirin bal calaamadayna hadda sidaa aragteen digniin ayaan siinaynaa saddex maalmood ayay haystaan maalin sibdaad cid loogu yimaado waxa waaye waa cid u bareertay inay sharciga ka hor timaad sharciga ayaa la waafajin doonaa iyadana waa la xirayaa ganacsigeedana baalle ayaa la gelinaya waa la burburinayaa ma dhici doonto haddii hadda kadib in muxuu ahaye laga qaado weeratadan halkan ay dib ugu soo noqon jireen hadda kadib
guud ahaan wararkeennii fiidnimo ayaan caawa intaas kusoo gabagabeynaynaa kulanti dambe nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel